dhowr wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka dahuur ee dalsan qodobada ugu doorkaroona waxaa qayb ka noqon doonaa
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo ciidanka xoogga dalka faray inay u diyaargaroobaan howlgallo ka dhan ah dagnameesha al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta u amabaxay dalka ciraaq
gudoomiyaha degmada gaalkacyo oo amro culus u dhigay dadka ku nool degmada iyo wadayaasha fajaajyada aan lahayn dalkada
dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose lagu dilo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
faahfaahiino ka soo baxaya kooxo maleeshiya beeleed ah oo xirtay waddada u dhexeysa degmooyinka mutabaan iyo guriceel oo ka kala dirsan gobollada hiiraan iyo galguduud
akhbaaraadka dibadda warka dahuur aad ku maqli doontaana waxaa qayb ka noqon doona
madaxweynaha maraykanka jo biden oo wacad ku maray inuusan ka hari doonin doorashada tartanka doorashada maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay afarta bisha toddobaad sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duur markaana saaxiibayaal kusoo dhawaada iyagiyo faahfaahsan
aan ku bilownay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa gobolka shabeellada hoose ugu qudbeeyay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxa uuna faray inay u diyaargaroobaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee lagu sifeynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin guud ahaan dalka ciidanka ayaa waxa uu tilmaamay in ay yihiin awoodda dalka loona baahan yahay in ay qeyb ka noqdaan dardargelinta dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab
dowladeenna iyo dadka soomaaliyeed oon u dhaaran oo mas-uuliyaddu qaadaan waxay naga rabaan dalkan aan u dhaarannay inaa cadowga gudaha oo al-shabaaba iyo kan dibadda oo xoohay wax walba naga rabi karo inaan kala dagaalanaan dadkeenna iyo dadkeenna naga rabo dalkeenna iyo dadkeenna naga rabo ururka konti afaraad ee guutada toddobaad qaybta labatanka abriil ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed intii aan taariikhda ka haya ciidan dagaalamo oo isku kalsoon aan weli xoohay aan meelo lagu jibin waa waxaan ka rabnaa marka inaad waxaa layidhi waxa ugu liidto qofka biniaadanka markuu cibaadaysa tago markuu ataxiyaadka ku dhuusa ugu liidato idinkooda xooha howlgalladhaba aysan jirin ayaa shabeellada hoose meelaha ka joogtaan ka difaaca jirteen haddaana howlgal xoohaya saf ballaaran ah oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybada kala duwan ay ku jiraan in waxaa la rabaa ataxiyaadka aadan ku dhuusanin oo dagaalantaan oo halgantaana la rabaa sababta qofka biniaadanka ah waxaa loo abuuray markii la abuuraayay ayaa waxaa la qoray wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabi lahaa iyo meeshu ku dhimo lahaa iyo sababta u dhimo lahay adiga marka adoo og in sababta u dhimo lahayd ay noqon karto xabad adiga og sababta u dhimo lahayd in adoo sariirtaad jiifta khaalid bin weliid sayfullahi almasluul ninkii saxaabiga oo geesigahay saraakiisha islaamka soo martay ninkii ugu geesisanaa ah seefna ma dilin gamuunna ma dilin sariirtiisu ku shihiyey oo ku dhintay waxaa la rabaa marka dagaallo kala duwanna waa geli jira wuxuuna jeclaa inuu sariirtiis ku dhinto ma jecleene inuu goobaha cadowga lagula dagaalamo ku shihidu jeclaa adigoo marka konti afaraada amba xoog dalka somal qaybisa kala duwan ah haddaad libaax tahay hadduu ilaahay kuu qoro inaad sariirtaa ku dhimato waa ku dhimane laakiin shardi maahan adiga haddaad qor sidatay inaad qor ku dhimata ina aaminto maaha waxaa la rabaa haddaad dhimanaysana inaad si sharaf leh oo geeri sharaf leh oo geesinimo leh inaad ku geeriyootaa la rabaa waxaa loo baahan yahay waxaan la dagaalamayn waa dad argagixiso ah oo khawaarij ah oo saxaabada nabiga ay la dagaalameen oo ugu horrey cali bnu abi daalib radiallahu canhu wa ardaahu waxaa la yidhahdaa khawaarijta gaalada iyo khawaarijta waxaa shar badan khawaarijta sababtoo gaalka wuxuu kuu dilaa inaad muslim cibaadaysta taha muslimnimuu kuu dilaa khawaarijkan wuxuu kuu dilaa inaad gaal taha adigoo masaajid ku jiro cibaadaysanayo ayuu wuxuu ku leeyahay salaadda aad dukanaysa waxba kama jiraan waayo gaalaad too ana isoo raaci weyse ilaahay maa u cibaadaysanaa oo uga cabsannaad cibaadada aan cibaadaysanno mase shabaab uga cabsannaa ilaahay subxaana watacaala cibaadaadkiisa dadka nagu haysto oo haddaa dukatana a kudhahay gaalaad tahay haddaa soonto kudhahay gaalaad tahay haddii lagaa nabadgal almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wyadi qofka carabkankiisa ee gacantiisa laga nabadgal ayaa muslim siduu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam carabka ayaa gacanta haddii laga nabadgal cidaan ku dhaafeen haddaad shacab noqoto xamar aad tagta lagu dhaafayno qarax lagugu dilay dadka noocaasaan la dagaashannahay waxaana la rabaa ikhlaas inuu naga noqdo dagaalka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga sheekeeyey wuxuu ihi low yaclamu aljeish alladiinu yusiibuunahu maa qudiya lahum calaa lisaani nabiyihim latakaluu can alcamal ciidamada mujaahidiinta ay la dagaalamaan khawaarijta hadday ogaan lahaayeen la dagaalanka khawaarijta fadliga uu nabiga carrabkiisa loogu xukumo calayhi salaatu wasalaam latakaluu can alcamali acmaasha sunnooyinka ah ayay isaga tegi lahaayeen dagaalka khawaarijta bisay raadsan lahaayeen sababta tusaaladin siina ummadda soomaaliyeed toddoba iyo tobanka sano ama dhowr iyo tobanka sano ay jiraan shabaab ma ciidan iyo dowlad bisay dilaayeen mase culummo soomaaliyeed qaarka dilaayeen culummada leynaya sooma haweenkii leynaya carruurtii leynaya waayeelkii leynaya qofkii cirada cirada nabiga wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka cirada leh inay cadaabta ilahi ka xishooto ninkaan lixdan jir iyo toddobaatan jir aan ka xishoonayn oo yadila dhahay sirdoon oo ahay oon wadaad caalim ah oo diinta ilaahay akhristo oo macallin dugsiya aan dhaafayn oo askariga ciidan ka tirsa aan dhaafayn cidoo dhaafaa ma jirta wuxuu idin dilaay ha noolaanina waay inaan la noolaanin ummadda somal u lahayn shabaab marka waxaa la rabaa dalkan inaad ka badbaadisaan shabaab waxaa la rabaa dalkan inaad nabadda kusoo rogtaan xaduudaha dalkan inaad ka xirtaan la rabaa midda kale mas-uuliyadda haddaad xaa soo guursato adayna mas-uul ka taad og tahay ina wax kaaga baahanta og tahay haddoo xataa aabbeed ganacsadiya mas-uuliyaddaad ina kusaaranta ogta sooma dalkan waxaa la rabaa mas-uuliyadda qof walbao ciidanka ka mida inuu isa saaro oo is yidhaahdo dalkan adiga u ah daljir adaa mas-uul ka ah wax allaa wixii dalkan kusoo duula
dhinaca kalena dhegeystayaal haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo waftiga uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka ciraaq ra-isul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre iyo waftiga uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka jamhuuriyadda ciraaq ra-isul wasaare xamse ayaana safarka u aaday dalka ciraaq yimid kadib markii uu casuumaad rasmiga uu ka helay dhigiisa ciraaq mudane maxamed shiyaax al suudani ra-iisul wasaaraha ayaa inta uu joogo magaalada bakhdad waxa uu kulamo la yeelan doonaa ra-iisul wasaaraha ciraaq iyo madaxda kale ee dalkaasi oo ay ku wada oo ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka walaaltinimo ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo sidoo kale ciraaq mas-uuliyiinta labada dal ayaa sidoo kale ka wada hadli doona sidii loo adkeyn lahaa iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo guud ahaan danaha ay wadaagaan labada wadan ee soomaaliya iyo sidoo kale ciraaq
waa tahay dhanka kale markaan haddii aan eegno guddoomiyaha degmada gaalkacyo ayaa amro culus dul dhigay dadka ku nool degmadaasi iyo sidoo kale wadayaasha bujaajada aan lahayn taarigada xasan maxamed jaamac oo ah guddoomiyaha degmada gaalkacyo ayaa waxa uu markaasi amradan duldhigay dadka ku nool degmada iyo wadayaasha mootobajaajta iyadoo uu tilmaamay in aan laga yeeli doonin inay taariga la-aan ay magaalada ku maraan waxa uuna tilmaamay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono haddii ay qaadan waayaan awaamiirta markaasi maamulka degmada gaalkacyo
ma cid ay wax u dhimaysaa jirta in gaariga la rajisgareeyo qof kale iyo darawalka ha hal qof bay wax u dhimi kartaa waa tuugga maya laakiin shobaraan samaynaya taayiraan soo qaadanaya suuqa ku gubaya iyo magaciisi iyo meelaha isdowdhowaya waddadaan xiranaya maxaa xiranaysaa waddada ya ma taqaanaa ta kugu waajibaysa tillaabada ku habboon baa laydinka qaadaya xerta mar labaad waa kaasi maxaad u malayseen meesha inay meel cidlaa tahayba meel cidlaa maaha meeshaan yaa lacag kale ka qaaday aawo cidda shan iyo tobanka dollar iyo labaatanka dollar iyo boqolaalka dollar iyo shan iyo labaatanka dollar laga qaaday war dadka been ha u sheeginina tilaabaa laydinka qaadayaa inta xiran maaha inta kalena waa lasoo xiray haddii aad leedahay bismillah raxmaan raxiim mar labaad ayaan rabaa inaan la hadlo dadka caadiga ah ee magaalada degan iyo kuwa aan caadiga ahayn aragtida khaldan xambaarsan oo magaalada khalkhalka gelinaya ee bajaajyada wata waxaan la wadaagnay waraaq hadda ka hor dowladda hoose ka soo baxday way ogyihiin maxay ahayd in sababta bajaajyada loo rajisgaraynayo ay tahay sabab abni saddex waxyaabood baan ka soo saaray dowladda hoose ammaan daraa ka jirta xaafadaha bajaajyo aan lahayn taargada ayaa lagu baartaa dadka tuugada oo dhanna inta badan waxay wataaneen bajaajyada gabdhaha iyaga baa maalin walba lagu kufsanaya kuwaa lagu tooreeyey isbitaallada yaalla telefoonadii baa lagu dhacayaa mana ahayn waxaanu fiirsan karno mas-uuliyaddeenna waayo mas-uuliyad ayaa naga saaran ammaanka gabdhaheenna iyo ee, carruurteenna iyo guud ahaan dadkeenna sidaas daraaddeed ammaan darrada ugu badan magaalada waxaa ku hayay wiilasha xuxunka ah oo ee, ee, jaadka afka ku haysto maaragtay ee, aan kaxaysanaya bajaajyada maaqaan wuxuu soo iibiye ayaa ku haystay ammaan darro ku haystay waxaan idhi si aan arrintaa u xallinno waxaan qaadaynaa saddex arrimood kow waa diiwaan gelinaynaa bajaaj kasta number weyn baana ku qoraynaa diiwaangelin marka la leeyahay qofka wada iyo qofkii iska lahaaba waa la diiwaangelinaya waa la rejistraynaya kadibna taarga nambarkaa la diiwaangelinaya kadibna namber kale oo dowladda hoose ah oo dhinacyada iyo dabadaalka ka qoran baa loo samaynaya si aan qofkaas u dhuman haddii ay wax samayso taargada waa laga furi karaa nambarkaasaa muuqanaya muhiimaddu waxa weeye si aanu dadkeenna ammaankiisa oga shaqayna waay intaasay ahayd ujeeddada yay wax u dhimaysaa ma cid ay wax u dhimaysaa jirta in gaariga la rajisgareeyo qof kale iyo darawalka ha hal qof bay wax u dhimi kartaa waa tuugga iyo
dhanka kalena dhegeystayaal haddii aan eegno wararka kale waxaa qeyb ka ah faahfaahino ayaa kasoo baxaya maleeshiyo beeleed xirtay wadooyinka u dhexeeya guriceel iyo sidoo kale walaweyn oo ka kala tirsan hiiraan iyo sidoo kale galmudug warar dheeraad ah ayaa kasoo warar ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in kooxa maleeshiyo beeleeda ay xirteen wadada udhexeysa degmooyinka matabaan iyo sidoo kale kulceel oo ka kala tirsan gobolada hiiraan iyo sidoo kale galgaduud wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in uu hakad ku yimid isku socodka gaadiidka xamuulka ee isaga kala guusha gobolada hiiraan iyo galgaduud ee maleeshiyaadka xirtay wadada udhexeysa kulceel iyo matabaan ayaa kasoo jeeda ee degmada matabaan ee gobolka hiiraan lamana oga ilaa iyo haatan sababta maleeshiyadani ay u xirteen wadadaasi mana jirto wax war ah oo kasoo baxay maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan
halka warkaas aad ka dhegeysanaysaan warraad iyo dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa wacad ku maray inuu baaqi kusii ahaan doono tartanka doorashada madaxtinimada dalka mareykanka kaasoo qabsoomi doonta shanta bisha novembar ee sanadkan biden ayaa hadalkiisa ka dhawaajiyey xilli uu gelinkii dambe ee arbacadii shalay qadka taleefonka ku wacay kooxda hormuudka u ah ololaha doorashadiisa arrintan ayaa u muuqataa mid uu madaxweyne biden dib ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka kongareska inuu diyaar u yahay dib u doorashada maalmo yar kadib markii ay qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha xisbigiisa ay ka walwaleen bandhigiisa doodii khamiistii hore uu la galay madaxweynihii isaga ka horeeyey ee donald trump labada xubin oo magacyadooda qariyay oo markaasi la ogyahay ama xogogaal ah wicitaanka biden waxa ay xubnahani ololihiisa doorashada ay wakaalada wararka reuters u xaqiijiyeen in ay markaasi uu sheegay inuusan ka tanaasuleynin tartanka doorashada ee dalka mareykanka email goor hore shal u diray taageerayaashiisa ayuu biden sidoo kale ku yidhi qofna ima riixayo mana ihiyo qof baxaya tartanka ama ka baxaya waxaan kusii jiri doonaa ilaa iyo dhammaadka warkeeda hor aad kala socoteen raadiyaha dalsan waan egayntaa cid walba useeg waxay dib kaga heli karaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel